أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaka waa subax arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay laba-iyo tobanka bisha kow iyo tobanaad ee dulqacda sannadka kun afar boqoltoddoba-iyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus saaka ay kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah rajada miiska wadahadallada maraykanka iyo iiraan ayaa weli cakiran xilli taraamba uu gudaha waddankiisa ku wajahayo cadaadisi xooggan mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa khaarijiyey sarkaal ashaadala dirir oo ka tirsanaa ciidanka maali kaasoo si adaa loo raadinayey howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya kataa'ib al ikhbaariye ayaa baa'isay qaybta afraad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ee ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay maamulka wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada dhexe wilaayada islaamigaah ee jubbada hoose ayaa farbiyood ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada kamsuume ee wilaayadaasi sidoo kale warkeenna subax ee saaka waxaad ku maqli doontaan qaybta saddexaad warbixinno ciwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwada ugu door koroonaha ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya haddaannu ugu horrayn eegno banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay beegsadeen murtad lagu magacaabo maxamed muuse oo ahaa sarkaal ka tirsan maamulka hirdada ee gobolka banaadir waxaa sarkaalkaas lagu dhaawacay howlgal culus oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada dharkinle ee magaalada muqdisho isagoona soo gaaray dhaawac culus oo garaab ah dhanka baay laba qarax oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa mid ka mid ah waxaa lagu beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka hirdada halka mid ka labaadna lagu beegsaday maleeshiyaad lugeynayey dhanka wilaayada islaamiga ee hiiraan qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala egtay isbaaro maleeshiyaadka hirdada ay ku sugnaayeen waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta rajada miiska wadahadallada maraykanka iyo iiraan ayaa weli cakiran xilli taraamba uu gudaha waddankiisa ku wajahayo cadaadisi xooggan sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba iyadoo maalintii labilabaatanaad ay fooda la gashay xabadjoojinta maraykanka iyo iiraan u dhexaysa ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya suurtagalnimada in tehraan ay soo bandhigto soo jeedin wax laga bedelay oo la filayo in maalmaha soo socda ay u gudbiso dhexdhexaadiyaasha bakistan sida ay c n n sheegtay inay ka soo xigatay ilo xogogaal ah dhanka kale saraakiil maraykan ah iyo qof xogogaal ah oo ay soo xigatay wakaaladda wararka royters ayaa sheegtay in hay-adaha sirdoonka maraykanku ay ka fiirsanayaan falcelinta iiraan haddii madaxweyne donald trump uu ku dhawaaqo guul dhinac ah sida warbixintu iftiiminayso daraasadda ay wadaan hay-adaha sirdoonka maraykanka ayaa ku qotonta fahamka saameynta ay yeelan karto haddii maraykanka uu ka baxo dagaalka uu kula jiro iiraan si loo yareeyo cadaadiska siyaasadeed ee gudaha maraykanka ka jira inkasta oo kabixitaanku uu yarayn karo cadaadiska siyaasadeed haddana waxay daraasadda hay-adaha sirdoonka maraykanka muujinaysaa walaaca ay ka qabaan in iiraan ay heli karto fursad ay dib ugu sii ambaqaado barnaamijkeeda nuukleerka iyo weliba gantaalada ridada dheer sarkaal ka tirsanaa aqalka cad ayaa ku tilmaamay cadaadiska gudaha kaga socda madaxweynaha ee ah inuu soo afjaro dagaalka mid aad u weyn mid ka mid ah ilo xogogaal ah oo la hadlay royters ayaa sheegay in iiraan ay ka faa'iidaysatay xabad joojinta socota sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee royters daraasad dhowaan la sameeyey ayaa bannaanka keentay in badi shacabka maraykanku ay si weyn uga soo horjeedaan dagaalka oo saliibiga trump ka bilaabay bariga dhexe kuna qaaday waddanka iiraan waxaa kaloo warbixintu ay hoosta ka xariiqday in xirnaanshaha marambiyoodka istaraatiijiga ah ee hormuus uu sare u qaaday qiimaha tamarta adduunka taas oo dowladda shiicada iiraan siinaysa ayay tiri awood gorgortan oo aad u weyn sidoo kale ra'yi-ururin cusub oo wadajir ay u sameeyeen oo reuters iyo ibsos oo ah shirkadda caalamiga oo ku takhasustay qiimeynta ra'yiga bulshada ayaa muujinaysa in taageerada madaxweyne donald trump ay gaartay heerkii ugu hooseeyey tan iyo markii uu xafiiska ku soo laabtay janaayo labada kun shan iyo labaatankii sababta ugu weyn ee hoosu dhacan ayaa loo aanaynayaa sare u kaca ku yimid qiimaha nolosha iyo shidaalka tan iyo markii uu bilowday dagaalka iiraan bishii februaayo siddeed iyo labaatankeedii iyadoo qiimaha shidaalka maraykanka uu kordhay in ka badan boqolkiiba afartan hoosu dhacan ayaa walaac ku abuuray xisbiga jamhuuriga iyadoo daraasaddu ku sababaysay in haatan trump aanu haysan taageero ku filan xisbigiisuna uu ka baqayo in laga guulaysto doorashada soo socota maadaama dadkii dhexdhexaadka ahaa ay hadda taageerayaan xisbiga mucaaradka ah inkastoo teheraan iyo washington weli ay u muuqdaan kuwo kasii fogaanaya miiska wadahadallada haddana hafayeenka aqalka cad ayaa saacadii lasoo dhaafay sheegtay in maraykanka uu weli wadahadal kula jiro iiraan oo uusan ku degdegi doonin in heshiis aan fiicnayn la galo amiir siciid arwani oo ah safiirka iiraan u fadhiya hay-ad gaaleedka loogu yeero qaramada midoobey ayaa sheegay in iiraan ay xaq u leedahay inay ka hortagto tallaabooyinka maraykanka kadib markii uu qabtay laba markab oo shidaal siday wuxuu ku eedeeyey maraykanka inuu ku kacay fal burcadnimo ah kadib markii uu sifo sharci dare ah uu ku qabsaday maraakiibta islamarkaana uu xatooyo ku sameeyey saddex dhibic siddeed milyan oo foosto oo saliidda iiraan ah isagoo tilmaamay in tallaabadani ay halis gelin karto amniga badda iyo xasiloonida gobolka ugu dambayntii wasiir ku-xigeenka difaaca iiraan ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay in dalalka madaxa bannaan uu la wadaago waayo aragnimadooda ku saabsan sida looga adkaan karo dowladda aslibiyadda ah ee maraykanka afixinka ciidanka ilaalada iiraan maxamed akrimniya ayaa ku yiri telefishinka dowladda iiraan waa inaan dagaalka loo arkin mid dhammaaday xabad joojinta aan kula jirno maraykanka waxaa hareeyey kalsooni darro ciidamada iiraan waxa ay hadda ku owla yihiin u diyaargarowga dagaal iyo weliba cusboonaysiinta liisaska bartilmaameedyada la beegsanayo mahadsanid abushayba mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa khaarijiyey sarkaal ashaadaladiriir oo ka tirsanaa ciidanka maali oo aad loo raadinayey sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed ciidamo ka tirsan mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen gobolka tembuktu ku khaarijiyey sarkaal sare oo ka tirsan murtadiinta maali bayaan ka soo baxay mujaahidiinta jamaacadda ayaa lagu sheegay in dabagal iyo xuuraan dheer oo lagu sameeyey sarkaalkan ay ugu dambeyn ciidamada mujaahidiinta u suuro gashay inay dhegta dhiiga u daraan isaga iyo waardiyihiisa gaarka ah howlgalka lagu dilay sarkaalkan oo darajadiisu ahayd kabtan ayaa si gaar ah uga dhacay magaalada gondom ee gobolka tembuktu waxayna mujaahidiintu faafiyeen sawirka sarkaalka dhegta dhiiga loo daray weerarkan gaarka ah ayaa dhacay isniintii waana mid ka mid ah howlgallada gaarka ah ee ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ku ugaarsadaan saraakiisha hoggaanka u haya ciidanka dowladaha dabadhelfyada ah ee galbeedka afrika mahadsanid marwaan kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay qaybta afraad muuqaalo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga ah walaalkeen yaasir maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya
muuqaalkan oo saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey kanaalka wararka ee kataa'ib al ikhbaariya ayaa ah qaybta afaraad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada baraawe ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose guddigii abaaraha ee xarakatu shabaal mujaahidiin soo dirsatay gaar ahaan nuquubadii gobolka shabeellada hoose oo ay ka mid yihiin guddiga ayaan nahay maalmahan oo dhan waxaan wadnay biyo dhaamis iyo badar qaybin ay noo soo xilsaartay xarakatu shabaal mujaahidiin gaar ahaan wilaayadeedii shabeellada hoose oo u diyaargarooday ummaddeeda inay samaad ka bixiso muuqaalka waxaa ka soo muuqanaya suldaan maxamed cabdulqaadir oo ah suldaanka beesha tuni qaybna ka ah xubnaha u xilsaaran guddiga gurmadka abaaraha ee shabeellada hoose waxa uuna ka warbixinayaa gurmadka la gaarsiiyey deegaanadaasi
waxaan taagannahay tuulada gaduudi oo hoos tagta degmada baraawe waxaan u joognaa in aan dadkii abaarta saamaysay raashin aan u qaybinno raashinkaas oo ka kooban haaf bura haaf bariisa haaf sokora laba kiilo timira iyo laba saddex loo saliida raashinkaas waxaa ka faa'iidaysanaya laba boqol iyo konton qoys ayaa ka faa'iidaysanaysa usugeyn raashinka la bixiyey waa kun iyo laba boqol iyo afartan qoys farikama qodna faanoole dadka baahidoodana intaan ma kaafinayso guddiga gurmadka abaaraha xarakatu shabaal mujaahidiin weli wuu wadaa maalin walba meel unbaa laga sii dhiibi doonaa biyo dhaamintiina way socotaa walaayadkao dhan ay ka socotaa maadaama waddanka abaarta ay saamaysay meelo badana biyo dhaamin ka socota oo degmadan baraw ay ka mid tahay barnaamijkaasna guddiga gurmudka abaaraha ee xarakatu shabaal mujaahidiin wuxuu qaatay inuu dadkiisa samato bixiyo haddii ilaahay yidhaahdo ilaa aaran laga gaaro raashin bixinta iyo biyo qaybintaba waa socon doontaa biidni illaahi albaari waxaan halkan baaq uga dirayaa dadka muxsiniinta walaalaha ah ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan walaalihiinna maanta gacan ay idinka baahan yihiin gacantiin inay soo gaartay u baahan yihiin waa u jeedaan sida nadiifkaa loo bixinaayo wixii aad soo dhiibteen guddiga gurmadka abaaraha ku soo hagaajiya gacan aamin ah ay idiin soo gashay dadkana sidaanaa loo gaarsiin doonaa insha allah sidoo kale waxaa muuqaalka ka soo muuqanaya qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta iyagoona ka warbixinaya deeqda uu soo gaarsiiyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo baahida ay u qabeen bismillaah magacay waa cabdiqaadir sayid cali deegaanka guduudiyaan joogaa waxaa qaadnay raashin oo sankor iyo bariis iskugu jira iyo saliid waan kusoo dhaweynayaa walaayada islaamka oo shabeellaha hoos aan ku mahadsantahay inay ilaahay kor ka dhigo bismi illahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam anigu waa maxamed xasan maxamed oo ka imaada kuwii barow waxaan joognaa laanta guduudiye maanta meeshan waxaa lagu dhiibay raashin oo na soo gaarsiiyey guddiga abaaraha ka kooban bariis sokor saliid tamir mujaahidiinta aad bay mahadsan yihiin gaalada ilaahay ajibiyey muslimiintana ciziyo sharaf allah u yeero walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiq waxaan joognaa maanta midookaaliy anagoo joogna guddiga abaarahana soo gaaray waxay noo keeneen bariis sokor bur saliid walaayada islaamkana kor allah ka dhiga gaaladan allah ha jebiyo alxamdulilah ilaahay falaakaas meenana siisay raashow wilaayada islaamka na siistay waa soo mahadnaq alxamdulilah alxamdulilah suma alxamdulilah wilaayada islaamka kor allah gaala gaalada allah jabas gaalkii gaala jareenkii wadi ilaahay ha jabas muslimiinka ansoo kor allah gaala alxamdulilah kama alxamdulilah muuqaalkan waxaa ka horreeyey qaybo hore oo lagu soo bandhigay gurmud isugu jira raashin qaybin iyo biyo dhaamin taas oo guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta uu gaarsiiyey dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka dalka waxaad wada dhegaysateen warbixintii walaalkeen yaasir askar toobadkeenayaalaha oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamigaha ee shabeellada dhexe walaalkeen faysal mahad soomaali ayaa warbixinta warkeeni faahfaahinaya askarigan toobadkeenka ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu soo bandhigay deegaanka fiidow ee hoostaga degmada mahadaay ee wilaayadan islaamiga ee shabeellada dhexe waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu soo tababaray gudaha dalka itoobiya waxa uu muddo ka howlgelayay magaalada caasimadda ee muqdisho ugu dambaynna waxa uu ka toobadkeenay falkaasi gaalnimada ah markii toobada loo qabtay kadib ayuu la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus waxa uu ka warbixiyey xilliyadii kala duwanaa ee cadowga uu la shaqaynayay iyo iminka waxa ku soo beegay inuu ka soo goosto safkaasi magacaygu waa cali cilmi weliye aakey mudbuurime oo degmada mahadaay hootag waxaa kusoo tababartay dalka etoobiya sanadka laba kun labaatan iyo saddex bishii koowaad muqdisho joogay lix bilooda meesha gula soo dhacday kadib waa lixdii biloodaa dhamaystay kadib waa tegey waana kasoo waa kasoo tegey haa qoriga waa kasoo qaatay walaakiilinta meelaha fadhiya cuna waxaan joogaa fiidow wax dhibaato la kulmi male meeshaasaan joogaa waala soo dhowey
maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan ayaa askar toobadkeena oo ka soo goostay safka murtadiinta loogu soo bandhigay deegaano ka tirsan wilaayadan shabeellada dhexe waxaa ugu dambeeyey saddex askari oo taa'ibiin ah oo lagu soo bandhigay deegaanka warciise ee degmada raagaceelle waxaa soo badanaya qulqulka askarta taa'ibiinta ah ee siyaabaha kala duwan uga soo baxsanaya murtadiinta ku sugan qaar ka mid ah gobollada soomaaliya kuwaasoo isku soo dhiibaya wilaayaadka islaamiga ah
wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa farbiyood weyn ka hirgelisay deegaan hoosaga degmada kamsuume ee wilaayadaasi walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkan eegaya wilaayada jubbada hoose ayaa fartan ka bixisay webiga jubba halka uu ka maro deegaanka makalaangow ee duleedka degmada kamsuuma si dadka muslimiinta ah ay beeraha ugu waraabsadaan islamarkaana ay uga maarmaan isticmaalka matoorada maadaama uu sicir barar ku yimid qiimaha lagu kala iibsado shidaalka fartan ayaa la bixiyey ugu yaraan toddoba kilomitir waxaana aan booqday iyadoo shaqadu ay bilow tahay dadka deegaanka makalaango waxay si weyn ula dhacsan yihiin bixinta fartaasi taas oo ay uga maarmi doonaan isticmaalka matooradii dhaqaalaha badan ay ku bixin jireen oo uu baaqi ku sii ahaan doono jeebkooda qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka makalaangow oo ku sugnaa goobtii ay shaqadu ka socotay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andulus bismillaah alxamdulilah salaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaabihi wasaliin ajmaciin maanta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin farxadda mid la soo qiyaasi karo ma aha far baa walaayada noo qodaysaa fartaas oo munaafacaad badan leh alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan waxaan soo marnay dhibyo fara badan oo matoorar wax lagu waraabinayo maanta waxaan taagannahay matoorarka in laga maarmo fartan waxaa loogu talagalay in lagu taageero dadka aan matoorka shidan karin ee webiga aan biyo kala soo bixi karin soo maaha haa dad jireba oo shidaal baangadid karan sida utaqaadani oo gale shidaal hadda may maro haddaa wixii ahay ahay hadda may maro laba dollar ku dhowi hadda dad baan awood karaana jiraa wilaayada sadhati marka farbax sida oona haddiiba biyo yar hata ku siinbaxo maasha allah wilaayadka maxadsinta ilaahay ka maxadsan yahay wilaayadka maxadsinta maanta shucuurtaana wax la koobi kara ma aha maanta saan u taagannahay maanta wilaayada islaamka iyo jubbada hoose mashruuc waxaa noogu qabsatay far ayaa noo bixisay wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa sanadkan si gaar ah u dhiirigelinaysa wax soo saarka beeraha waxaana fartan laga bixiyey tuulada makalaango ee imaanaysa xilli dhowaan wilaayadu ay kulan la qaadatay beeralayda gobolka si loogu dhiirageliyo sare u qaadidda tabaca beeraha gobolka mahadsanid bukhaari dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan qaybta saddexaad warbixinadii ciwaankoodu yahaa taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay waxaa warbixinadan qalinka u qaatay halkana ka soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani natiijooyin wax ku ool ah iyo waxqabad la taaban karo ayay bulshooyinka ku soo kordhiyeen wilaayaadka afarta ah ee lagu soo qaaday duulaankii diinla dirirka ahaa kuwaasoo ujeedkoodu ahaa in bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadkaas laga fasaadiyo diinkooda degmada buqa qabla ee wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaa hadda ka jira horumaro la taaban karo waxaana ka mid a dhismooyinka ganacsiga oo la horumariyey iyo dabaqyo laga dhisayo magaalada markii ugu horreysay waxaan socod ku soo maray suuqa magaalada waxaana igu wehelinayay mid ka mida nabadoonnada deegaanka oo lagu magacaabo nabadoon ibraahim nuux maxamed oo ku magac dheer qooley waxaynu u dhaqaaqnay gudaha suuqa si aan u soo marno una soo ogaano horsocodka ganacsiga ee halkaas ka jira
alxamdulilah waxaa ka mid a goobaha xamlada intay socoto ilaahay subxaana watacaala noo suurtageliyey in maaragtay ay suuqa ku soo kordhaan ama magaalada ay ku soo kordhaan suuqan weyn ee al aqsa ee ka kooban intaasoo maaragtay goobood suuqaas ayaa ka mid ah meelo badan ayaa la soo kordhiya la dhihi karaa insha allahu tacaala hadda waxaan barta kaga maraynaa suuqa weyn ee al aqsa gudihiisa oo maaragtay magaalada ku soo kordhay bilicda magaalada waxaa ku soo kordhay waa suuqa weyn ee qudaarta macnaha bacdaha waa qaybta kale miya
waa imaanaysaa wax walbaa ka helaysaa macnaha waa suuqa ugu weyn ee walaayada islaamiga gobolka hiiraan ee gaar ahaan degmada bu'a qabla ee ku soo kordhisay intii ay xamlada socoto waxyaabaha ilaahay noo suurtageliyey waxaa ka mid ah xambad oo nagu socoto ayaan dhisinay hoolkan intaa la eg halkan waa qol qof baa iskale macnaha markii hore banaanka ayay fadhiyeen iyo hadda siday u kala tahay farqiga u dhexeeya qaybtan waa qaybtii kawaanka waa ujeedaa waxyaabaha hadda ku soo kordhay ay ka mid tahay bilicda magaalada oo aad iyo aad ugu soo kordhay waa kana qaybtan waxaa iskale giila giila ayaa iskale giila baa u xiran yahay qaybtan macaamiisha hilibka laga siinaa halkaas baa soo istaagaysaa neef halkaas baa qofka ku jiraa sida nadaafadda loo ilaaliya waa ujeedaa wax banaanka
laakiin maam waxaan ku weydiinayaa maadaama sandaqadan adiga ee gaar kuu tahay xoogaa nooliga ka waran sidee looga helaa nooliga si fiican maasha allah annagoo ku ladannahay meeshaan alxamdulilaah ilaahayaa nooga gargaarin nimcaan ku qabnaa waan ku raysanay ilaahay mahadiis bannaankaan joogi jirnay oo raxda ilaahaa nooga gargaarin hadda waa meel oo hawo lahoo istariix oo nimcahan ku jirnaa maanta farqiga u dhexeeya ka waran intaan la dhisin iyo maantoo la dhisin farqiga u dhexeeya aad iyo aad farqi weyn aa u dhexeeya midda hore aan ku jirnay dameeraha alaabta laga daadinayay qashinkaa lagu soo bidayay ma aragtay wax walbaa noo imaanaya hadda alxamdulilaahiye wax walba noo nadaafad waa noo ilaashan yihiin waanoo naftiya nin oo shaqaale ah joogo oo hagaajiyo oo titiro oo nadiifiyo oo ma aragtay isagana shaayar la siiyo dhulku waa noo wanaagsanya meeshaan walaayad khayr allah siiyo meel walba joogtaba gacanteeda kor allah yeelaan leenaha adi maadama maxaa iibisaa aniga hilib iyo khudaar haye iyo kasii yaroo bagaasha ay saaran meesha intaba isku haysaa intaba isku haya haa injineerka dabaka dhisaya oo aan la sheekaystay ayaa iiga warbixiyey farsamooyinka ku cusub deegaanka ee ku soo kordhaya iyo ganacsatada hamiga ay u hayaan in ay maalgashadaan dhulkooda ganacsigu deegaan korna deegaan waay korna deegaan waay asku soo bixina gada gudaha iska gala korna isfooda hanaanka taa mu soo baxayo soo furanaha dhulka laakiin waa yar yamaho oo dabaqan laga dhis lix mitir hadday heshid oo saan afar u eg haa afar daana laga dhiga shaqadan adi meeqa sana ku jirta inta ardayda booqata toddobaatan iyo labadii toddobaatan iyo labadii aan bilaabay maanta.
kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii haa intaanaa ku dhex jira ilaa dekedda hadda oo ay dowladda isticmaalaysa maraakiibta wax baan ka duugay qaybada fogoo weli waxaan leeyahay technication weyn aan leeyahay kan jaamacadda ka soo baxay iyo kan duruus ka soo baxay horteeda ay ka tagaan injineer waxaan ku weydiinaya farsamadan magaalada hadda may ku cusub tahay mise waa waa- waa way jir jirtay salli rabbi waa taga tana ugu horeyso dabaq waa kana kan kalena waa kaas ganacsatada deegaanka ka war markay arkeen waa weeyo wax wax dhisu hayaaba ganacsatadaaba markii ay arkeen ka war maxay dhaheen waa ku faraxsan yihiin mid kastana waxa uu furaya inuu wax dhisto hadda marka dabaqan dhiirigelin ma u noqday ganacsatada kale u noqotay waa kaas hadda dabaq hool weyn la dhisay mid kalaa laga bilaabi rabaa xagga dhexdaa mid kalaa laga bilaabi rabaa intaas oo dhan injineerkooda waa adiga aniga waa injineerkooda magaalada waa mid meel kasta kobac ka samaynaysa haddii aan u weecanno dhanka iyo waxbarashada wixii ka dambeeyey labadii sane lasoo dhaafay ee duulaanka salibiga ah allah uu fashiliyey waxay wilaayada islaamiga ee hiiraan ay dardargelisay qaybaha waxbarashada waxaa lasoo kordhiyey madaaris badan oo wax lagu barto kuwaas oo ay xaadiraan caruur iyo ciroole intuba xilli subaxnimo khamiis ahayd ayaan booqasho ku tegay machadka ibnu taymiya ee ay wax ku bartaan caruurta yaryar ee dhallaanka soo koraya kuwaasoo maalmaha khamiista iyo jimcaha machadka ku diyaariya duruus u badan asaasiyaadka diinta islaamka halka maalmaha kale ay caruurtan wax ka bartaan madaarista qur-aanka kariimka haddaba ila soco dhegaystow waxaan booqday machadka xilli ay duruusta ka socotay alcawratu cawradani halkaana wuxuu sheekh ka tacriifinayaa maxaa cawro la yidhahdaa wuxuu yihi cawratu rajuli ninka cawradiisa maa bayna surati warukbati inta udhexaysa waa waa xudunta iyo jilbaha inta udhexaysa aa ninka cawro u ah wa cawratu lmar'ati alxura gabadha xurada ah cawradeedane jamiicu badanihaa jirkeeda dhammaantii waay ila alwajha wejiga mooyaane walkafayni iyo labada calcal mooyaane fasalkan waa qaybta gabdhaha maadada fiqhiga ayay xilligan qaadanayaan kadib ardayda ayaa waxaan su-aalay fahamka ay kala dhex baxeen sharaxa macalinka magacaygu waa raaqiya cabdiraxmaan dayib waxaan ka mid ahay ardayda dhigata machad ibnu teymiya alcawra alcawra haddaan fasiro macnaheedu waxaa waaye cawratu rajuli beyna surati warugbati ninka cawradiisa waa ka bilaawata beyna surati warugbati cawrada mar'atilxurane jamiicu badaniha ilaalkaf- ilaalwajhi walkafeyn waxay qaranaysaa jirkeeda dhan way qaranaysaa ilaa wejhi iyo calaacashi mooyaane labada calaalood mooyaane
sidoo kale waxaan booqday madarasada tacliimiga ah ee alhijra oo wilaayada islaamiga ee hiiraan ay ka hirgelisay degmada buuqa qable idaacadda islaamiga al andalus oo kormeer ku soo martay machadkaas ayaa waxa ay la soo kulantay qaar ka mida gabdhaha wax ka barta dugsiga maamulayaashooda iyo macalimiintooda weliba xilligan booqanaya waxay ahayd xilli ay qaataan muxaadaro waxaana soo jeedinaya mid ka mid ah mucalimiinta madarasada salaatu duxa afar ragcadood iidan sidoo kale fadli gaaray maartay waxa way ay leedahay afar ragcadood ninkii waxa way salaad duxa salaatu duxa ninkii waxa way afar ragcadood tukaday jannada ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala guriga ugu dhisaya afartan ma isku dara mase labana maraan tukano labana mar waa xiri waa xiriirin kartaa haddaad rabto waa isku dari karaa ha waa waa is- waa isku dari kartaa iyadoo wax atixiyaad uusan u dhexayn haddaad rabtana waa kala goyn kartaa oo atixiyaad u dhexaysiin kartaa
ardayd ka mid a ardayda ayaa inoo soo jeedinaysa ama inoo tafsiirinaysa qaar ka mid a aayadaha qur-aanka kariimka وجعلنا مياه أذنك يرن سراجا أفتين وهاجا إفايو وأنزلنا مياه أذنك سودجين من المعصرات الضرورة حقوذ ماء بيو ثجاجا شب مايو لنخرج شان أوصى صار به بيه حبا حبت ونباتا يعوس مداق وجنات بيرو ألفافا إصلاح قلقشان magaalada waxaa ka furan oo ku yaala machadka qurduba oo ay dhigtaan arday fara badan kuwaasoo heerar kala duwan leh إذا الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن dhammaan howlaha socda iyo xasiloonida amniga waxaa hormuud u ah nabadda iyo islaamnimada raayada towxiidka hoosteeda iyadoo geesiyaasha towxiidka ay naf iyo maalba ku bixinayaan hergelinta kudhaqanka shareecada islaamka faridda macruufka iyo reebidda munkarka الله أكبر الله أكبر
maktabulxisba ayaa qaadanaya dowrkiisa wax ku oolka ah waxay roondo si joogtaha ugu sameeyaan magaalada suuqyada iyo xaafadaha xilliyada salaada waxay ciidanka awaamiir ku bixiyaan in ganacsatada ee albaabada u soo laabaan goobahooda ganacsiga waqtiyada salaada ee allah ummadda uu u yeerayo
عليكم السلام يا اخونا
sidoo kale walaalaha waxay ganacsatada ka wacyigeliyaan ganacsigooda xalaasha iyo xaaraanta waxay sidoo kale bixiyaan muxaadaraad ay siiyaan dadka reebaadiyaha ama xoola dhaqatada mararkay u soo arooraan ceelasha biyaha xataa jimcooyinka qaar masaajidda jaamica waxaa khudbadaha ka aqriya qaar ka mida ducaadda ciidanka xisbada ee mujaahidiinta iyaga oo dadka muslimiinta kala hadlaya reebidda waxyaabaha xunxun iyo farista macruuf mahadsanid rabbaani warbixintiisana waxay guni gebagaba u ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhagaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu